ana waranna inaan la istaagno gaarisa county atlaje gaar ahaan dadka reer liboy wiilashii la qaatay dadkooda inaan garab istaagno waxaan meesha iskumaa inaan ambaarayno dowladda kenya gaar ahaan ciidamada k d f ta kuwaasoo baryahan ku takhasuseen inay wiilasha inay halaal oola baxaan maalin walba qof baa lala baxayaa dhowr qof baa lala baxay oo u dambeeyey muxuu ahaa jaamac oo liboy laga qaaday shalay oo u dhexayso muxuu ahaa dobley iyo iyo iyo iyo liboy police stationka dhexeeda lagala baxay laga qaaday cabdixakiim baa ka horreeyey dhowr dhalinyaroo fara badanna waa la qaaday ilaa tawmeeye baa lagu xisaabahayaa oo faafi iyo xagadheere ilaa sankuri iyo dhammaan inta qof ee maalin walba lala baxay iyo magaalada gudaheeda hataa har iyo habeen laga qaadayo